aad baad u mahadsantahay walaalka magac ahaan dalkan waxaa lagu magacaabaa jamhuuriyadda shacbiga ee bangaladesh ama bangaladesh magaalo madaxdiisuna waa dakaa luuqadda looga hadlo waddankana waa bengaali iyo luuqadda ingiliishka nidaamka siyaasiga ah ee waddanka waa nidaam jamhuuri ah lix iyo tobankii disembar kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii ayuuna waddankani ka go-ay dalka bakistan isagoo taageere iyo taakule ka helaya dowladda hinduuska ee hindiya marka laga hadlayo juquraafi ahaan waxa uu dalka bangaladesh dhacaa koonfur bari ee qaaradda aasiya jihooyinka galbeed bari iyo waqooyina waxaa kaga aadan waddanka hindiya koonfurna waxaa kaga beegan gacanka bengaaliya halka jihada fog ee koonfur barina uu xuduud kala leeyahay miyanmar masaaxa ahaan dalka bangaladesh waxa uu ku fadhiyaa bad dhan boqol afartan iyo toddoba kun iyo shan boqol iyo toddobaatan kilomitir oo isku wareeg ah mawaaridda dabiiciga ah ee uu allah ku manaystay waddankana waxaa ka mid ah gaaska dhulbeereedyada geedaha laga qoro alwaaxda iyo dhuxusha dadka ku nool dalkan waxaa tiradooda lagu qiyaasaa boqol toddobaatan iyo kow milyan iyo boqol sideed iyo toban kun sida lagu sheegay qiimeen lasoo saaray bishii juulaay ee sanadkan laba kun afar iyo labaatanka siddeetan iyo sagaal boqolkiiba dadka ku nool waddanka waa bengaaliyiin halka laba boqolkiibana ay yihiin jinsiyado kale marka aan u nimaadno dhanka diinta waxa uu dalka bangaladesh ka mid yahay waddamada caalamka islaamka oo badi dadka ku nool waa dad muslimiin ah siddeetan iyo sagaal dhibic shan boqolkiiba ayaana dadka waddanka dega waxa ay haystaan diinta islaamka halka sagaal dhibic lix boqolkiibana ay hinduus yihiin eber dhibic sagaal boqolkiiba waxa ay haystaan diimo kale tanina waa sirta ka dambaysa taageerada ay dowladda hindiya siinayso xukuumadda ka jirta waddankan oo dhanka hinduusnimada u janjeertay dhibaato ba-anna ku haysay muslimiinta marka taariikhda dib loo raaco waxa uu magaca bangaladesh ka kooban yahay laba kelimadood oo kale ah dhash iyo daag oo loola jeedo dhul iyo bangaal oo micno ahaan ah shacab sidaasi darteed magaca bangaladesh waxa uu ka dhigan yahay dhulkii shacabka bengaaliya inkastoo taariikh ahaan dalkani ay inta badan isku dayaan qolyaha waxqora ee marin habaabiya taariikhda inay ku xiraan hindiya haddana xuduudaha dabiiciga ah ee uu allah ku manaystay sida webiyada kaymaha iyo ilaha iska burqada ayaa dalkani ka dhigay dhul ka xiran caalamka intiisa kale oo aanay sahlanayn in si fudud lagu gaaro masaadirta taariikhda ee laga hayo waxa ay tilmaamaysaa in islaamku uu gaaray bangaladesh qarnigii koowaad ee hijiriyada iyadoo ay halkaasi gaareen ganacsato muslimiin ah sidaasi darteed dadka bangaladesh ku nool waxa ay diinta islaamka qaateen bilaa sayf kutubta qaar ee taariikhda ayaana sidoo kale werisa in dabayaaqadii qarnigii lixaad ee hijiriyada uu islaamku gaaray dhulkan fatxigii islaamiga ee ku baahay dunida kadib waxaa dalka bangaladesh ka aasaasmay imaarado iyo dowlado ka madax bannaan dowladihii ka jiray dunida qarnigii afar iyo tobanaad ee milaadiyada ayaana waxaa talada dalkani la wareegay hogaamiye milatari oo lagu magacaabo shamsudiin ilyaas shaah kaasoo markii dambe ay talada kala wareegeen monqooliyiinta laga soo bilaabo bartamihii qarnigii sagaal iyo tobanaad waxaa dalka bangaladesh uu galay gacanta dowladda ingiriiska wixii ka dambeeyey dagaalkii balaasi loogu magacdaray ee dhacay sanadku markuu ahaa kun toddoba boqol konton iyo toddobadii milaadiyada kaasoo dhex maray boqortooyadii maquulka ee uu hogaaminayey siraajudiin dowlah iyo ciidankii ingiriiska ee uu hogaaminayey robert clif kun sagaal boqol iyo shantii waxa ay dowladda ingiriiska ee ku dheeraysa siyaasadda gumaysiga isku dayday inay dalka bangaladesh ay u kala qaybiso bari iyo galbeed hase ahaatee waxaa si adag kaga hor yimid dadka waddanka ku nool ugu dambeyntiina dowladda ingiriiska waxa ay ku qasbanaatay inay ka noqoto go-aanka kala qaybinta sannadkii kun sagaal boqol koob iyo tobankii milaadiyada waxaa jirtay iskudayo badan oo ay sameynayeen muslimiinta bangaladesh oo ay ku doonayeen inay kaga xoroobaan boqortooyada ingiriiska macluushii ka dhacday bangaladesh sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii ayaana mar kale sii horisay naceebkii ay dadkani u qabeen ingiriiska waxaana kacdoonka reer bangaladesh barbar socday xaalad kacsanaan ah oo si guud wakhtigaasi ka jirtay waddamada qaarad weekaha hindiya oo dhanka kale ay ka socdeen dagaallo adag oo dhex maray muslimiinta iyo buudiyiinta dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida iyadoo ingiriisku uu waajahayo cadaadisyo xooggan oo kaga imaanaya shucuubta mandiqadda qaarad weekaha hindiya oo dalbanayay xorriyad iyo madax bannaani waxa uu ku qasbanaaday inuu ku dhawaaqo soo afjaritaanka gumaysigii dalka hindiya juulaay kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii ayay hindiya ku dhawaaqday inay noqotay dal madax bannaan afar iyo tobankii agoosto ee sanadkaas ayayna reer bakistan iyaguna ku dhawaaqeen inay ka xoroobeen ingiriiska maadaama xilligaasi bangaladesh uu ka tirsanaa waddanka bakistan waxaa culeys noqotay in la xadeeyo xuduudda dalalka hindiya iyo bakistan ilan bangaaladeshta xilligan iyo bakistan waxaa u dhexeeya qiyaastii masaafo dhan laba kun oo kilomitir oo hindiya ayaa dhexda ku taalla waxaa durbaba marka soo baxay khilaafaad soo kala dhex galay dowladdii bakistan iyo gobolka bangaladesh dadka ku noolaa oo la xidhiidha qaab maamulka gobolkan ka fog bakistan waxaana xilligaasi barbar socday dagaallo xilligaasi dhex marayay dalalka bakistan iyo hindiya waxaa jirtay tallaabooyin reer bangaladesh ku riixay inay kacdoomaan oo ay u xusul duubaan ka go'itaanka bakistan waxaana ka mid ahaa in hogaamiyihii bakistan moxamed cali janaax uu soo rogay sanadkii ii qaraar dhigaya in luuqadda urduuga ay noqoto luuqadda rasmiga ah ee dalka bangaaladeshna ay tahay in looga hadlo goobaha waxbarashada suuqyada ganacsiga iyo adeegyada kala duwan iyo qaraaraadkeedana ku soo baxaan luuqaddaas tani waxa ay kicisay dareenka gooni ugoosadnimada ee reer bangaladesh waxayna iska diideen luuqadda urduuga goor dambe dowladda bakistan ayaana la laabatay go-aankan iyadoo tilmaamtay in luuqadda bangaladesh ay noqonayso tan rasmiga ah ee waddanka laakiin waxa uu ahaa go-aan xilli dambe yimid oo ma suurtogelin inuu dejiyo carada shacabka dowladda hinduuska ee hindiya ayaa mar weliba iyadu waxa ay doonaysay kala qaybinta bakistan oo waxa ay taageero milatari iyo mid siyaasadeedba siinaysay kooxaha gooni ugoosadka ee bangaladesh ugu dambeyntii dagaalo dhacay dii ayaa jab xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada bakistan ee joogay bangaladesh ugu yaraan laba kun oo askari ayaana lagu qasbay inay isu soo dhiibaan kadib markii duqaymo xagga cirka ah lagu garaacay durbaba kooxihii gooni ugoosadka ee bangaladesh oo ay taageeraysay hindiya ayaa ku dhawaaqay inay ka go-een bakistan labiyo tobankii janawari ii ayaana sheekh mujiiburaxmaan waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee uu yeesho dalka bangaladesh ee ka go-ay bakistan laba sano kadibna waxaa dalkani aqoonsaday qaramada midoobay intii uu bangaladesh ka go-ay bakistan oo uu noqday dal gaar ah waxa uu martigeliyey silsilado afgembiye ah oo ay ku kaceen saraakiisha ciidamada agoosto tii ayaa afgembi ka dhacay dalkaasi waxaa lagu dilay madaxweynihii ugu horreeyey ee dalka iyo xubno ka mida qoyskiisa nofembar isla sanadkan ayaa mar kale afgembi dhacay waxaana talada la wareegay diyaa uraxmaan kaasoo isaguna la dilay soddonkii mey ee dii mar kale ayay milatarigu afgembi kala sameeyeen waxaana talada waddanka la wareegay xuseen maxamed irshaad kaasoo siddeed sano maamulayay dalka ilaa ugu dambeyntii lagu qasbay inuu xilka iska casilo wixii ka dambeeyey kii waxaa dalka bangaladesh hogaaminayay laba haween oo midi ay tahay tan dhowaan xilka xoogga looga tuuray ee xuseen ahwaajid halka tan kalena lagu magacaabo khaalida diyaa doorashooyin ka dhacay bangaladesh bishii janawari ee sanadka ayaa markii shanaad waxa ay xuseen ahwaajid ku soo baxday xilka madaxtinimada ee dalka bangaladesh juulaay kiina waxaa dalka ka bilowday bannaanbaxyo xooggan oo dadka ay kaga soo horjeedaan kootada shaqada dowladda oo soddon boqolkiiba loo gooyey ehelada ciidamadii ka qayb galay dagaaladii bangaladesh uu kaga go'ay dalka bakistan